boqolaal ka mid dhalinyarada cashada galmudugga dhusmare ayaa soo dhaweyn u sameeya gudoomiye codta dhalinyarada degmada dhusmare reef shariif cumar xasan xeer sare oo ay rajeeyeen nolol u fududeeyay shaqada iyo baaxadda leh ee laga sugayo in wax ka qabto kulanka si weyn ay uga dhex muuqdeen haldoorka dhalinyarada caasimada galmudugga dhusmare ayaa sidoo kale si buuxda loogu garab istaagay dadaalada madaxweynaha qaranka iyo kan galmudug ay ugu jiraan qabashada doorashada dadweyne dhalinyaradu waxa ay sheegeen in ay qaadanayaan door warkasta oo lagu fududeyn karo gaarista doorasho qof iyo codad taas oo shacabka soomaaliya codkooda ku dhibanayaan inay ku daran qofka xukumi lahaa haddaba waa kuwan qaar ka mid a dhalinyarada magaalada dhusmareeb oo ka qaybgala kulanka soo dhaweynta iyagona sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii loo gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah
laakiin maanta waxay noo tahay fursad aan dhammaanteen aragti ku wadaagi karno isku bara karno waxa aan rabno in laga shaqeeyo oo caasimadan waxtarka u leh na maxaa la yidhaahdaa lagu harfagoyn karo ugu yaraan waxaan rabaa marka inaan idhaahdo guddoomiye caasimadaadii iyo dhallinyaradaadii oo maantay maxaa lagu yidhi gabdhabale oo sidaan u wejiyada quruxda badan kusoo dhawaabo sidaa darteed waa in la helaa guddoon dhallinyaro oo midaysan oo mowqif leh oo ka qayb qaata laba arrimood oo muhiim ah oo hadda dalka iyo deegankaba ka jirta si khaas ah galmudug ayagaa noo qusaysaa kow qodob waxaa weeye in la helo bulsho isku xiran isbaraarujida kana shaqaysa dib u heshiisiinta labadaas ayaa muhiim ah waxaan rajaynaa marka abwaan shariif anugu intaan ka aqaano nin dun wanaagsan wax isku wadi kara aan isleeyahay ilaa xad luqadda dhallinyarada iyo tan dhexdhexaadka iyo tan waayeelkaba waa fahmi karaa wayaan waxay ila tahay haddii lala shaqeeyo oo la garab istaago inuu juhdi badan asaguna ku bixiyo in midnimada dhallinyarada laga shaqeeyo isu socodkooda laga shaqeeyo dadaal fara badan la geliyo maadaama intaanoo dhallinyaraa iyo in ka badan oo imaan karin casuumaadan u samaysay ka dhallinyaro ahaan waa kaa guddoonnay waxaana ku leenna waa ku mahadsan tahay shariifow ninkii hogaanka noo haya maanta adigu waay guddoomiyaheenaa tahay nin waqti dheer deegaanka iyo dadka iyo bulshada usoo shaqaynaya waa tahay dhanka waxbarashada dhanka abwaaniinta iyo dhanka arrimaha ee caafimaadka shariifow waxaa ku leeyahay saaxiibow deegaanka dhallinyarada maanta meeshay ka joogaan waa ogtahay xaalka lagu jiro waa ogtahay xilliga la taaganyaa waa ogtahay wax waxa gooyi kara ayaga waaye
dhanka kale gudoomiyaha dhalinyarada caasimada galmudugga dhusmareef shariif cumar xasan xeer sare ayaa dankiisa sheegay inuu ka shaqaynayo sidii loo gaari lahay hiigsi iyo horumar ay garan dhalinyarada soomaaliyeed ayna ka shaqeeyaan intooda badan sidii ay u horumarin lahaayeen caqabadaha ka jir deegaankana loo gudbi lahaa dhibaatooyinka jira maanta xalalkooda annaga ah colaadaha dhacaya hadday tahay haddii ay tahay kala qoqobka iyo kala qaybsanaanta waxqabad la-aanta ama howlyarida dadkeennii haysata intaasiba xalkoodii annaga ah waxaa loo baahan yahay inaan intaasi garanno meesha aan qorshaysannaana noqon doonnaa sidoo kale dhallinyarada caasimadda waxay si buuxda u garab taagan tahay maamulka caasimadda wasaaradda dhallinyarada iyo maamulka galmudug waxayna kala shaqaynaysaa wax walba oo horumar ah oo danta deegaanka iyo dalka iyo dowladda ay ku jirto maanta waxaan marti idinkaga ahay mas-uuliyaddan aan hayo keligay ma haya intiinaanad haysa inaad ila qaadaan oo aad igula shaqaysaan haddaan hogaanka nahay inaan qorshayaashii lagu shaqay lahay la nimaan dhallinyarada magaalada dhusmar casanta kalim ayaa ku howlan si ay uga qayb qaadan lahaayeen dadaalada ay wado xukuumadda federaalk soomaaliya ee ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa in la qabto doorasho qof iyo cod ay ka qayb gal ummadda soomaaliyeed